tuulada yaqraar oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo kagana beegan dhanka galbeed ayaa waxaa ku nool dad ay si weyn u saamaysay abaartii ku dhufatay deegaanada jubbaland waxay hore u ahaayeen dad xoolo dhaqato ah oo hanti haysta balse hadda xoolihii ay haysteen waa kuwa hadda gacan maran oo xoolahoodii waxaa seejisay abaartii ku dhufatay guud ahaan dalka haddaba deegaanka yaqraar kama jiraan goobo waxbarasho goobo caafimaad baraaga biyaha lagu keydiyo iyo adeegyo kaleeto aasaasi u ah nolosha sida uu sheegay guddoomiyaha deegaankaasi haddaba waa kan guddoomiyaha deegaanka yaqraar saleybaan ibraahim waxaana si guud uga warbixinaya baahiyaha kala duwan ay wajahayaan dadka ku dhaqan deegaanka ama tuulada yaqraar magaceyga waa saleybaan ibraahim goobeen waxaan ahay guddoomiyaha tuulada yaqraar waddada isku xirta cabdiribirool iyo kismaayo meeshan yaqraar la yidhaahda waxaa ka jira baahiyo baahiyo waxbarasho male iskuul waxbarasho male goob caafimaad hooyada iyo dhallaanka malaha waxyaalaha aas-aasiga malaha baraag malaha war meel biyo laga dhaansado ma laha meeshaaneet waxay u baahan tahay waxqabad dowladda jubbaland oo madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam iyo golihiisa wasiirada dhammaan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah galbeedka waa xaaladiisa caadi ma aha gaar ahaan tuulada yaqraar waa ziiro waa lagu baaba'ahayaa oon iyo baahi yaa lagu baaba'ahayaa dalkii waa laga soo qaxay afartan kilomitir baa laiskugu imaaday marka waxaan leeyahay ha la soo gaara tuulada yaqraar iskool ma laha ilmihii qaangaarka ilmihii ku dhashay waxay gaarayaan shan iyo toban afar iyo toban waxbarasho la'aan waaye marka waxaan leeyahay caafimaad ma haysano haddii gabar ay foolato dhiigbax loo qaado kismaayo intaasoo kilomitir waa in gaar loo saara ambalaas aan gaarsiisano ma aan ku gaarsiisano ma hayno dhiigbax inay u dhimataaba qatareh marka waxaan leeyahay dowladda federaalka iyo dowladaha dowlad goboleedka jubbaland oo madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam iyo golihiisa wasiirada si aad iyo aad ha loo soo gaaro tuulada iyo aqraar baahiya aad iyo aad u wemaa ku jira